إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب الصيام صامك كتاب كيسي هذا محله كان وحوك الله صومك soomka xagga luqada carabiga waxaa la idhaha alimsaaku can ishay shay qofku inuu ka joogsado aa soom la yidhaahdaa sidii maryamo binti cimraan lagu yidhi markay hadlada waxay tidhi maryama innii nadartu liraxmaani sawma falan ukallima alyawma insiyaa innii nadartu liraxmaani sawma anugu allah raxmaanka ah waxaan u nadray soom soomkaas waxay la jeedaa aamus inaysan qofna la hadlin waabaa caddayday falan ukalima alyowma insiya maanta qof insi loo nisbeeyey lama hadlaayo marka shay marka laga joogsado luqada carabigaah waxaa lagu yidhaahdaa sowm laakiin sharciga sowm marka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa alimsaaku can ilmuftiraati min duluuci fajri saadiq ilaa quruubi shamsi maca niya waxaa la yidhaha alimsaaku can ilmuftiraad qofku inuu iska ilaaliyo oo ka joogsado waxyaalaha qofka soonka ka jebiyoo lagu afuro maca niya isagoo niyeystay oo ilaahay inuu u soomo niyeystay laga bilaabo min duluuci alfajri saadiq fajarka saadiqa oo adinka dambeo salaada lagu adimo laga bilaabo ilaa guruubi shamsi intii laga gaadho saasaa laidhaha soom sharci ah fajarka saadiqa laga bilaabo ilaa qoraxdu ka dhacaydo qofku inuu iska ilaaliyo waxyaalaha lagu afuro asagoo niyeystay inuu ilaahay arrintaas ugu dhowaado soomka sharciga waa saas soomka wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka oo shanta ah waa mid ka mid ah waana cibaadaadka ilaahay lagu caabudo kuwa ugu fadliga badan mid ka mid ah soonku wuxuu kulansaday sabarka saddexdiisa nuuc daacada ilaahay oo lagu sabro macaasidii oo laga sabro xanuunka iyo qadarka ilaahay oo lagu sabro oonka iyo gaajada xanuunkooda lagu sabro sabarkana ilaahay wuxuu sheegay innamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab dadka sabra ajarkooda waxaa loo oofiyaa xisaab la-aan sanadii labaad oo hijiriyada ayaa la farad yeelay soonka sanadii labaad oo hijiriyada ayaa la waajib yeelay markii hore waxaa la farad yeelay qofku inuu soomo ama miskiin quudiyo khiyaarkaasaa lagu farad yeelay kadibna khiyaarkii waa laga daaya waxaa la yidhi faman shahida minkum ushahra falyasum qofkii bishaas xaadiraa ha soomo qofkii aan awoodin oo ah hooyada da-da iyo aabbaha da-da iyo qofka jiran oo inuu raysto aan rajo laga qabin saddexdaasna miskiinay iska quudinayaan maalin walba alxadiiu taasic wa sabcuuna bacda almia xadiiska boqol toddobaatan iyo sageeye rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaariya muslima ka wariyeen can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taqaddamuu ramadaana ramadaan ha kala hormarinina bisawmi yowmin maalin soomkiis ow yowmayni laba maalin soomkood ilaa rajulun nin un maahane rajulkaasoo kaana ahaa yasuumu mid sooma sooman soom falyasumhu kaas waa iska sooma laa taqadamuu ramadaana ramadaan ha kala hormarina nabigu yidhi marka bisha ramadaan in la dhihi karo ayuu deliil xadiidku u yahay xadiis daciifaa jira oo diidaaya in bisha ramadaan lagu magacaabo wuxuu leeyahay shahru ramadaana la dhihi karaa ramadaan kaliya lama dhihi karo waa xadiis daciifa ma sugna kaasu xadiiskan oo bukhaariyo muslim ku suganaa noo sheegaya ramadaan in la dhihi karo laa taqadamuu tataqadamu ay ahayd laba ta-ood midaa la xadfo laa taqadamuu ha kala hormarinina ramadaana bisawmi yowmin ow yowmayni maalin ama laba maalin soonkooda lama ogola lama ogola qofku inuu yidhaahdo maalan ramadaankiiyaa dhala raba markaa dadaal ahaan si aan soon ii dhaafin waxaa dhacda bisha in maalinkay dhalato aan la arag macnaha habeenkay dhalato aan la arag oon wax i dhaafaan marka si aan wax ii dhaafin dadaal ahaan aan sii soomayaa laba maalin waa xaaraan ma bannaan maxaa yeelay soonka sharcigaa xadeeyey meel laga bilaabiyo meel lagu dhammeeyo qofku hadduu yidhaha waa iska sii horumarsanaa waxay noqonaydaa wax hawadiisa ku socda oo aan sharci ilaahay ku tiirsanayn marka xadkii oo sharcigu u dejiyey qof ka gudbuu noqona qofkaas xadkii sharcigu u dejiyey sharciga xad u dejiyey oo ah bisha marka la arko in la soomo marka tan kale la arkana la ciido oo la afuro hadduu marka laba maalin kala sii hormaro waa qof xadkii sharcigu u dejiyey ka gudbayuu noqona xadkii sharcigu uu u dejiyey waa qof xukunkii sharciga ahaa duray saasuu noqonaya ciladu waa saas loo diida xaafidkuna cilooyin badana la sheegay midaas way midda muctamadka in cilada loo diidaya ay tahay waa qofkaas qof maadaama soonka ru'yo lagu xidhay qofka kala hormara laba maalin ama maalin waa qof isku dayay xukunkii sharcigu xadiday inuu duro saasaa loo diidaya nabiga sal اlahu alيه waslm markaa wuxuu yidhi laa taqadamuu ha kala hormarina ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni lafdigaas bukhaariga iska leh muslimku wuxuu leeyahay walaa yowmayn ilaa rajulun ala leeyaho waxaa laga bedelaa taqadamuudaasaa laga bedelaa wowdeeda waa mustanaa oo taam kayru muujaba marka rajulun waa la godaa sidaasaana bukhaariga muslim ku sugan rajulun ee rajulan bukhaariga muslim kuma taabo ilaa rajulun nin un maahane ninna hadda waxaa loola jeedaa waa baabu taqliiba qofaa loola jeedaa rag iyo dumar waa isku mid qof aa loola jeedaa ilaa rajulun qof un maahane qofkaasoo kaana ahaa yasuumu mid soomi jiray sowman soom fal yasumhu qofkaasu asagu ha iska soomo maxaa loola jeedaa taas qofkii awal soom sunnaa lahaa oo soomkii sunnada ahaa oo uu soomi jiray uu ugu soo aado ramadaanka laba maalin ka hor ama maalin ka hor kaasoo iska soomo maalan qofkan wuxuu soomi jiray isniinta isniintiiyaa waxay noqotay maalinka ramadaanka ka horeeya ama maalinka ka hor maalinka ka horeeya qofkaas waa iska soomi jiray ilaa soom asaga wuxuu ku socda ramadaan u dadaali maaye sunnadiisiiyuu sooma amase qofkaanu khamiisuu soomi jiray khamiistiiya waxay noqotay maalinkii ramadaanka ka horreeyey ama maalinkii ka horreeyey maalinkii kasii horreeyey qofkaas waa iska soomi jiray waa iska soomi karaa ama masalan fiiri soomkii nebi daa-uud waa soomka ugu fadli badan qofkaanu wuxuu u soomi jiray sidii nebi daa-uud maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray ramadaankii maalin ka hor ama laba ka hor waxay ugu soo aaday maalinkuu soomi jiray waa iska soomi marka qofkii soom awal sunnaa oo uu wada jiray lahaa oo ay ugu soo aaddo maalinta ramadaanka ka horeeya ama maalinka ka sii horeeya qofkaas asagu waa soomkiis waa wada kara laakiin maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa inuu qofkaanu sunno iska bilowdo ayadoo ramadaankii labo ka dhimantay ama maalin waxaa kaloo la diidayaa dadaal uu ramadaan usii dadaalayo inuu yidhah waa usii sooma labadaasba waa la diidaa lama ogola labadaasba lama ogola sidoo kaleeto waxaa la ogoliyoo la soomaa soom farad ah hadduu yahay maalan qabbaa lagu lahaa ramadaan horaa lagu lahaa marka waa waqtigii waaba ciriiriba maalinta ramadaan ka horeyda iyo maalinta kasii horeyda labadaba qada waa u soomi karaa kafaaraa lagu lahaayoo waajiba soom kafaaraa waa soomi karaa soom nadarahaa lagu lahaa waa soomi karaa ka soom sunnaha way soomka la diida ee soom farad ah sida qadar ramadaan sida kafaaro sida nadar soon sunnaha awal uu soomi jira afartaas waa la ogolay afartaas waa la ogolay alxadiidu hamaanuun bacda almia xadiiska siddeetaneeyo boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimuun bukhaari muslima ka wariyaan can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay idaa ra'aytumuuhu bisha markaad aragtaan fa suumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu bisha markaad aragtaan oo shawaalna fa afdiruu afura fain qumma haddii la daboolo calaykum korkiinna faqdiruu lahu bisha qadarkiisa gaarsiiya alxadiidu hamaanuun bacda almia xadiiska boqol iyo siddeetaneeya rawaahu lbukhaariyu wa muslimuun bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay idaa ra'aytumuuhu ramadaan markaad aragtaan fa suumuu ku sooma ramadaan markaad aragtaan maahan taariikh taariikhaa lagu ogaaday maaha kalandarku ay ku qoran tahay maaha taas waxba qiima male waxaas laguma soomi karo mana banaana kalandar iyo taariikh warqad ku qoran iyo mid saacad ku qoran midna laguma soomi karo waa in isha lagu arko isha waa in lagu arko bishii ramadaan marka aad aragtaan fa suumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu shawaal wey damiirka damira bishii ramadaanka ka dambaydoo shawaal markaad aragtaanna fa afdiruu afuroo ciida ka aragti waa in lagu soomo aragtina lagu ciido fa in qumma haddii la daboolo calaykum korkiinna bisha nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam soddon waa noqotaa sagaal iyo labaatanna waa noqotaa bishii shacbaanaa la tiri shacbaanaa la tiri shacbaan markii la tiriyey sagaal iyo labaatan waa tagtay habeenkii soddonaad labaa dhici karta laba arrimoodaa dhici karta in shacbaan ku dhammaaday sagaal iyo labaatan oo caawa ramadaan dhasho waa dhici karta in shacbaankii weli socdoo soddon uu noqon rabana waa dhici karta habeenkaas waa waajib in la fiiriyo haddii marka daru haddii aan cirka daruur ku aadanayn bishiina laga waayo shaki male waa shacbaan markaa shakiba male laakiin haddii daruuru isku aadido oo aan la ogayn inay dhammaatay shacbaan oo ay caawa ramadaan dhashay iyo in ay shacbaan weli socotoon la kala ogayn daruura isku aadida meesha bisha laga fiiri lahaa faqduruu lahu bisha qadarkiisa gaarsiiya faqduruu lahu waxaa loola jeedaa bisha qadarkiisa gaarsiiya qaara waxay ku fasireen xanaabilada ka mid ah bisha ciriiriya shacbaanka oo waxaad ka soo qaatan faqduru ee dayiqu ciriiriya oo sagaal iyo labaatan ka dhiga laakiin sax maahane waxaa sax ah faqduruu bisha qadarkiisa gaarsiiya yaa noo sheegaya inay sax tahay nabigaaba saas xadiis cad looga haya saxiix muslimka waxaa ku sugan fa in uqmiya calaykum faqduruu lahu alaaiina haddii bishii laydinka qariyo soddon u qadara waaba cadli bukhaarigana waxaa ku sugan fa akmilu lciddata alaaiina tirada waxaad ku dhammaystirtaan soddon shacbaan soddon ku dhammaystira ramadaanna haddii la arki waayo bishii shawaal asna soddon ku dhammaystira labada bilood marka waa caddahay laba shay bis aa lagu soomi karaa marka xadiiskaana labadiiba sheegay midda koowaad waxay tahay in bishii la arko iyadoon shacbaan gaarin soddon sagaal iyo labaatan markay tagtay aa bishii ramadaan la arko waa lagu soomi karaa ramadaankii markuu sagaal iyo labaatan tagtay habeenkii soddonaadaa shawaal la arka waa lagu afuri karaa taas aragtiyaa la yidhaah tan kaloo lagu soomi karoo lagu ciidi karaa waxay tahay shacbaana la tiriyey soddonkiis waa dhammaaday galabtuu dhashay waa la yaqaan waa laga soo tiriyey soddonkiisi waa la yaqaan waa dhammaaday waa dhammaaday la fiiri maahay waa la soonaa ramadaanka ramadaankana waa sidoo kale galabtuu dhashay waa la yaqi waa la tiriyey soddonaa la soomay habeenka soddon iyo koowaad bishii la fiirin maayo maxaa yeelay bil muslimo koob iyo soddon ma jirto gaaladaa qabaan bil soddon iyo koob gaalaa qabta gaalada agtooda bil soddon iyo koobaha jira laakiin muslimiintu bil soddon iyo kooba ma laha marka xadiiskii muxuu noo caddeeyey laba arrimood mid waa in lagu soomaa laba arrimood mid waa in lagu ciidaa in bishii la arko inta laga arko iyo in bishii hore soddonkeedii la hubsado masalahaas waa cadda waxaa laakiin muhiim ah in la baraarujiyo aragtida ma waxaa loola jeedaa qof walbaa maalinku arko saasaa loola jeedaa qof walbow iyo aragtida haddii saas la yidhaahdo dadka maxaabiistaa soon ma lagu leeyay goormay soomaya laguma laha soon in la yidhaha maa ilaa iyagu bil ma fiirin karaan qolay ku xidhan yihin ama dhulka hoosiis haye ayagu weligood soon maayaan miya labo dad waxaa jira bisha aaday u indha yar yihiin maanta koowaad maba arkaan iyo maanta labaad ayagana waxaan leenahay maanta koowaad laguma laha saddex waxaana jira dad ged ah oo indhaba aan lahayn oon weligood arkayn ayagana waxaan leenahay lagumaba laha muslimiinta ka mid maahan qof yidhi qof walba aragtidiisa ha ku soomo aragtidiisa ha ku afuro hal qof oo culummada muslimiinta ka mida ma dhin maxaa loola jeedaa aragti ku sooma aragti ku afura mogta waxyaala nasiib darraa jira dembi ilaahay laga galo waxaa ugu weyn diinta adoon oqoon u lahay inaad ka hadasho waaxid iska muqayira oon darsigaba imaan maba yimaado meesha diinka lagu akraa meelahaasuu daroogada cagaaran la fadhiya mar alla marka bishuu soo dhowdahu muran bilaaba ulaaha waxaa la yidhi aragti ku sooma aragti ku afura war adiga maa yaqaan aragti ku sooma waay maxay tahay aragti ku sooma aragti ku afura macnaheedu wuxuu yihi ya macnaheedu wuxuu yihi fiiriya bukhaariga markuu sharxaa xaafid ibn xajar wuxuu yidhi xaafidku maxaa loola jeedaa aragti ku sooma aragti ku afura wuxuu yidhi qowluhu laa tasumuu xataa tarawhu ha isku soominina ilaa ad bisha aragtaan laysa almuraadu tacliiqa asawmi biru'yati fii fii kulli axadin macnaha loola jeeda maahan in lagu xidhaayo soonka qof walba asagu markuu arko ma ahan wax yidhioo muslimana maba jira saas laysa almuraadu tacliiqa asawmi biru'yati fii kulli axadin maxay tahay macnuhu bal ilmuraadu bidaalika ru'yatu bacdihim macnaha loola jeedaa waa muslimiinta gobolka midu inay arkaan markaasuu sii fasiray weliba wa huwa man yahbutu bihi daalika waa inuu bishii arko qof bishu ku sugnaa karto oo maxay ku sugnaataa imaa waaxid hal qof waa inuu arko calaa ra'yi ljumhuur sida culummada badankoodu qabaan xadiis saxiixana uu tusa aw inaani laba waa inay arkaan calaa ra'yi aakharina culummo kale say qabaan culummada agarkoodu waxay qabaan biluhu waa koob iyo toban waxaan rabaa ramadaan iyo koob iyo toban biluhu waa labiiyo toban ramadaanka saar inta kale waa koob iyo toban ramadaanka hal nin oo cadli ah oo qaangaara hadduu arko waa lagu sooma waana ku sugnaadaa ramadaanka laakiin koob iyo tobanka bilood oo kale laba wax ka yar kuma sugnaadaan hal nin oo cadliya waa lagu sooma laakiin halnin laguma afuri karo oo laguma ciidi kara labaa la rabaa soo ma jeedid qaaraa marka waxay dhahen maya ramadaanka laftigiisa labaa la rabaa qaar culummada ka mida marka qowlka ugu adag waa maxay in la yidhaahdo laba cadliya hadday arkaan waa lagu sooma waa qowlka ugu adag laba muslimiinta ka mida qof yidhi ma jiro qof walba wiyo aragtida maba jireba qof yidhi marka masaladaas aada looga fiirsado wa aad la yskaga fiiriyaa la mas'alo kale hadda halkan maxaan ogaanay in laba shay lagu soomi karo laguna ciidi karo bishii horeo la tiraaya inay dhammaatay iyo bishii la sugaya in la arko hadda fiiriya haddaan shacbaanba dhalashadiisa la fiirin shacbaanba dhalashadiisa haddaan la fiirin inay soddonkii dhammaato in kale saa lagu ogaana halkaas waxay ku tusaydaa bilaha muslimka qofku waa inuu la socdo bil walba fiiriyo وkاasaة bisha شhacbaan xadيiث صaحيixa daaru qudni u صaحيixiyey iبnu khusayme صaحيixiisa uu ku wariyey xaafidkuna فadxiga uu ku sheegay min xadiiثi caaئiشha rasuulkeenna suuban salى اllahu calayه wasalam kaana yataxafadu min shacbaan maa laa yataxafadu min kayri caaisha waxay tidhi nabigu wuxuu ilaalin jiray bisha shacbaan ilaalin uusan ilaalin bilaha kale u diyaargaroobi jiray bishaas sida ad u adag u fiiri jiray markay dhalayda ilaa waxaa ku xihan xukun sharciye si adag ugu fiiri jiray soo ma jeedin uma yasuumu liru'yati ramadaan fain qumma calayhi cadda alaaiina hadduu soddonkii ka hor markay sagaal iyo labaatan shacbaan maraydo uu arko bishii ramadaan waa ku soomi jiri asyadoon haddii habeenkii soddonaad bishii la arki waayena shacbaanka soddonkiisuu dhammaystiri jiray kadibna waa iska soomi jira la fiirino marka qof kastoo muslim waxaa laga arkaa bisha shacbaan inay ku dadaalaan gobollada dadka biyiga jooga waa la wacaa war bishii fiiriya hadda rajab aan ku jirnaa waa muhiim goormay dhala goormay dhala yaati yaa noo fiiriye bal intaan leegnaa fiiriye haye goormay dhala isniintii jazaaka allahu khayr dad kayr lagama waayo ninkaas waa runtii isniintii dhala axad ma dhalane soo ma jeedin hadday marka xad dhalatay waa meel laga indilaaqi karo laga tiri karo soo maa fiiri halkaas ka tiri hadday isniin dhalatay xad ma dhalan isniin ka tiri caawa waa maxay waa sagaal soo maa caawa waa sagaal saas ku tiriye shacbaanka xooga loo raadiyo hal la xaqiijiyo khalaas qof meel la yaqaan wax u marayaanad waaba dhammaatay la fiiri maayo hala soomo waa warcad ma dhammaan habeenaa dhiman ama bishii hala arka ama hala dhammaystiro tii horena waa warcad laakiin haddaysan meelba kuu marayn adiga oodan bil muslimba la socon maxaad uga hadlaya hadhow iska aamus adugu dadka dadaalayaba ka mid ma tiidi cibaadadaaduba macno weyn kuuguma fadhido adiga marka waa inaad la socotaa bishi ilaa xukun sharciyaha ku xidhane tan kale mas'alo kale galabtoo kale meesha ugu darana waa halkan galabta galabtabaan hadda bishii aad aragto goormaad arkaad dhehe ma waxaad leedahay isniinaan arko mise waxaad leedahay talaadaan arko talaadaan arkay waa inaad tirado u fiirsada bisha galabta aad aragto habeenka ka dambeeyo wey ilaa bisha qoraxdu waa inay dhacdeen mogtee laakiin in badan ma yaqaanin macnahaas maanta sow isniin ma ahayn galabtu arkaa wuxuu le galab isniinaad ana arka dadkii o dhan isaga qalda marka waa uga dara wax tari maa kalda marka weligaa galabta bisha aad aragto caawa waa maxay aa layidha habeenka ka dambeeya ku weye habeenkaas ilaa bil markaad arkayo sidaba qoraxdu waa dhacda habeena w waa habeenka marka markaad bisha aragto waa habeene habeenkaas la gelayo habeenkaasaa la fiirsadaa ee maalinkii hore lama fiiriyo saladaas waa muhiim dadka in aad loo loo baro waxay ku leeyihiin isniinaan arka habeen talaadaaduna arka markaasuu dadkii wareerina anaa arkay uu halkan la soo taagay marka aad in loogu dadaalo weeye cibaadada alxadiiu alxaadi waamaanuuna bacda almia xadiiska siddeetan iyo koobeeye boqol ka gadaal rawaahu lbukhaari wa muslim can anas ibni maalikin anas ibni maalik ayay ka wariyeen bukhaari muslim radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi anas ibni maalik qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam tasaxaruu suxuurta fa ina fi suxuuri suxuurta barakatana ku sugani suxuurta suxuurta barakaa ku sugani marka qofka muslimkaa oo soomaya waa inuu suxuurto suxuurta barakaa ku sugan calaamatu ibnulmulaqin iclaamka juska shanaad boqol siddeetan iyo toddoba ilaa boqol siddeetan iyo siddeed barakada suxuurta ku sugan toddoba arrimooduu ku soo qulaasiiyey barakada suxuurta ku sugan ugu horayn waa itibaacu sunna nabigaa suxuuro jiray nabiga raacda sala allahu alay slam waa barakada ugu weyn waa baraka diiniya nabi raacid wey barakada labaad mukhaalafatu ahlilkitaab yahuud iyo nasaaraad khilaaf haddaad suxuurato oo nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahlilkitaab aklatu saxan annaga soonkayaga iyo yahuud iyo kirishtaan soonkooda waxaa kala saara suxuurta aroorti la cunaa ayaguma suxuurtaan markay rabaan inay soomaan waa barako kaloo weyn barakada saddexaad attaqawi bihi wanashaad lisawm waa inuu qofku xoogaysto haddaad soomto adoon suxuuran waa daciife laakiin haddaad suxuurato mala dareemayo hadhow xataa waxaad iska jeclaysa soomka soon sunnaha badanaad soomi kartaa barakada afraad altasaqub lidikri illaahi waadducaa'i qofka wuxuu ugu sabab noqonaya suxuurta ilaahay inuu baryo ilaahayna xuso maxaa yaele waktiga la suxuurtaa waa waktiga ugu qaalisan waa waktiga rabbulcaalamiin leeyahay man yadcuunii faastajiiba lah man y man yas'alunii faudiyah man yastakfirunii faakfira lah yaa i baryaayon ka aqbala yaa i weydiisaayon wax siiyaa yaa dembi dhaaf iga raban u dembi dhaafa waa wakti qaali ah qof waktigaa soo kacay aamusi ma oo dareen leh rabbiyu barya marka qayrkaasaad ku guulayse ilaa waa wakti qaaliye barakada shanaad wuxuu yidhi inaad sadaqo la baxday sababu noqon kartaa waktigaas qofkii oo markaas oo kale waktigaas suxurta qof suxur doona inaad heshaaba dhacdaba ood ka faa'iidaysatood waxsiida barakada lixaadna wuxuu yidhi niyada soonka in la cusboonaysiiyo sababto ah qofka markuu suxuraa xuu niyeysay waxuu cunaa berri inuu soomo culimmada gobol qabaa jiruu yidhi haddaad fiidka hore niyeysato oo aad seexato inaad markaad soo haddana aroortiis aada niyeysataan aa lagaa raba si aad khilaafkaas waadoo ka baxaa qofkii suxurtay maxaa yeelay qofka suxuraa wuxuu u suxuraa waa inuu soomo beri marka qofkaasu mar cusubuu niyeystay haddana waa cusboonaysiiyey barakada toddobaadna wuxuu yidhi dabeecad wanaagaa laga hela xusnulkhuluq qofka hadduu gaajoodo mogta dabeecadda waa ka xumaani qofkaan hadduu suxuuran waa gaajoona waa ooma hadhow berri waxa weeye dabeecad kulayn waa lagu dhibtoona laakiin qofkan suxuurtay gaaja ma haydo dhibaata ma haydo xusnulkhuluqu muslimka kula noolaana xusnulkhuluquna waa derajo weyn marka barakooyinkiis waa badan yihiin xaafid ibnu xajarna ijmaacuu ku soo raray suxuurtu inay sunno tahay ijmaac weeyi ayadoo adilada ku soo arortay aad u badan tahay oo qaar badanna ay amrayaan wuxuu kaleeto oo baraarujiyey xaafidku suxuur haddii lagu yidhaha macnaheedu cuntada uun iska feera dhiga maaha haddaad bakeerbiya qac ka sido waa suxuuratay barakadiina waa heshay xadiiskiyaa ku soo arooray oo nabigu uu yidhi sala allahu alay waslm waa xadiiska abi saciidin alkhudriye asuxuuru akluhu baraka suxuur cunitaankeedu waa baraka falaa tadachu ha ka teginina qaar moogta aan waxba ogeyna masaakiina wuxuu le hay kicinina anigu suxuur ma cuni kareen anigu wax ma cuni kare yaan lake war cunto kaliya maahan meeshu waa cibaado suxuurashadu waa cibaado nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ha ka tegnina suxuurta walow an yajraca axadukum jurcatan min maa hadduu rabo qofku hal mad biyo ha ka bado adigu ha ka tegi maaha cunto ka dheer keliya biyo haddaad qac ka sido waa suxuur hal maraad canjuugto waa la waa suxuur waa suxuur fain allaha caza wajalla wamalaa'ikata yusalluuna cala almutasaxiriin nabi wuxuu yidhi allah iyo malaa'igtiisu waxay ku sallinayaan dadka oo suxurta bal fiiriyo fadiiladaas waa arrin aad u weyn marka alxadiiu haani waamaanuuna bacda almia xadiiska siddeetan iyo labee boqol ka gada rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can anas ibni maalikin anas ibni maalik ayay ka wariyeen can zayd bni haabit anas ibnu maaligna wuxuu ka wariyey xadiidka zayd ibnu haabit radia allahu canhu zayd ibnu haabit waxaa la dhaha ibnu daxaaq zayd ibnu haabit ibnu daxaaq annajaari alansaari abu saciid nabigu madiine ugu yimid sala allahu calayh wasalam asagoo koob iyo toban sano jira markii nabigu soo galay madiine koob iyo toban sanuu jiray qur-aanka caalimu ku ahaa faraa'idkana oo ummadda nebi maxamed waa ninkii ugu oqoon badnaa dhaxalka zayd ibnu haabit ummadda nebi moxamed sal la waa ninkii dhaxal u oqoon badnaa kii ugu oqoon badnaa weeye saxaabada kuwii fadwoo jiray weeye raasiqiinta cilmiga ku ahaa abubakar iyo cuhmaan ibnu cafaanba labaduba waxay ugu yeedheen inuu qur-aanka jamciyo saasuu qur-aanka ku jamciyey jihaadka kii ugu horreeyuu ka qayb galay qaswadii axzaab ayay aheed iyo intii ka dambayday ila kahor saqiiru ahaaye khilaaf badanaa ku jira sideed qowl ee ku jirta goormuu dhintay qowl ka mida wuxuu leeyay konton iyo kow hijriyadu markay aheedu dhintay radia allahu tacaala canh wa ardaa marka xadiidka anas ibnu maaliga wuxuu ka warinaya saxaabiya zayd ibnu haabit radia allahu canhu qaala zayd ibnu haabita wuxuu yidhi tasaxarnaa maca rasuulillaah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam ayaan la suxuurannay ka suxuurta in jamac ahaan loo suxuurto oo si jamaaciya loo suxuurto inay feecan tahay ayay tusaydaa rasuulkaan la suxuurannay uu yidhi uma markaan suxuranay ka gadaal qaama nabigu waa u istaagay ila salaati salaaddii subax wey qaala anasa wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi lizaydin kam imisa ayaa kaana ahaa bayna aladaani adaanka iyo wa suxuuri suxuurta adaanka iyo suxuurta markaad cunteen meeqaa u dhaxayday adaankaas maxaa loola jeedaa ibnu daqiiq ulciid ibnulmulaqin xaafid ibnu xajar dhammaan waxay idhahdeen adinkaas waa adinka dambe oo salaada lagu tukado adaanka dambe oo salaada subax marka la adino lagu tukado waa midkaas sidaas ayay yidhaahdeen sida daahirka marka adaankii dambe salaada iyo suxuurta markii afka laga qaaday imisa u dhaxayday qaala zayd wuxuu yidhi qadru khamsiina aaya konton aayadood intii la akriyo konton aayadood oo aan dhaadheerayn oo aan aad u gaagaabnayn oo dhexdhexaad ah qofka akrinayaana uusan boobsiin uusanna aad u jiijiidina si dhexdhexaada u akriyo culammada gobol sagaal daqiiqo yidhah qaarna lix daqiiqo qaaraba ka sii yareeyey maxaa xadiidkaasu ku tusaa bukhaari iyo muslim wuxuu ku tusaa suxuurta in dib loo dhigo suxuurta in dib loo dhigo oo aakhirka habeenka la suxuurto maxaa yeelay xikmaddii laga lahaa waxaa ka mid a qofku inuu xoog u helo oo maalinka dambe uusan soonka ku dhibtoon oo uu cibaadaadkii kale samaysan karo haddaad ka waran toddoba saac habeenimo suxuurato ee berri wax weyn kama galto cuntadaas marka sunnadii nabiga waxaa sala allahu calayh wasalam in dib loo dhigo cuntadana afka laga qaado intaan waagu beryo ila waagu hadduu beryo waa xaraan cuntadii sidaasaa sunnadii ah الxadيiث الثالث وثمaaنuuن baعd الmia xadiiثka sideetan iyo saddex-iyo boqol ka gabaal rawaahu الbukخhaariيu وamuslimu can caaشha وaumi slmة caaisha iyo umi slmay ka wariyeen bukhaari iyo muslim radي الlahu canهuma أna rasuul الlahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasaلم kaana rasuulku wuxuu ahaa yudriku inuu haleelo alfjru fjrka fjrka waa dhalashada maalinka fjrka waa markay maalinku dhasho oo salaada subax adinka dambe la adimayo fajarku waa dhalashada iyo duluuca fajarkaa haleeli jiray nabiga walxaal huwa nabigu junubun uu janaabo qabo nabigu iskuma qarwi jirine min ahli xaaskiisa xaggiisa uu janaabo ka qabo nabiga iskuma qarwi jirin qarowga moogta waa shaydaana ku qasaya nabiga shaydaan ma qasi jirin marka asagoo xalay xaaskiisa lag u galmooday oo janaabo qaba ayaa waagu ku beri jiray nabiga sala allahu calay wasalam uma yabtasilu nabigu kadib uu qubaysan jiray wayasuumu waana soomi jiray xadiidkaas marka koob muxuuna tusay janaabada qofka markuu galo inuu markiiba qubaystaa waajib kuma waa banaanta inuu dib iskaga dhigo laakiin hadduu seexanaayo waa inuu weyse qaato hadduu rabo inuu seexdo waa inuu weyse qaato duu hadduu wax cunaayo waa inuu weyse qaato waa inuu weyse qaato laakiin inuu hore ka qubaystaa waajib kuma ah wuxuu tusay xadiidkanu noo caddeeyey habeenka ramadaan ninki iyo xaaskiisu waa isku xalaal maalintiiya kale ay xaaraan kala yihiin habeenku way isku banaayen waana sida qur-aanku sheegay xadiiskan wuxuuna tusay qofkii waagu u bariya isagoo janaabo qaba ee inta qubaysto salaadiisii subax iska tukada sooma habeenkii isagu soo niyeystay isagoo janaabo qabaa waagii ku bariyey waa qubaystay salaadiisu iska tukaday soonkiisu waa sax wax nuqsaano kuma jiro wax yar oo nuqsaano kuma jiro haddii janaabadaas jimaac aheed hadday ixtiraam iyo qarow aheed waa isku mid culummada muslimiintu waxay yidhaahdeen waxaa la mid ah gabadhii dhiigga caadada qabtay oo dhiigga caadadu habeenkii ka go-ay gabadhan waa taqaan wakhtiguu ka go-o caawa in dhiiggu ka go-aya way ogta waa ay niyeysatay berri inay soonto mana aysan qubaysan waagiyaa ku beriyey waagu marku beriya inta qubaysato oo salaada subax tukato ay iskana soomi la xalaymaysa waxaa lamida gabadhi umushaheed waa ay taqaana wakhtiga dhiigu ka go caawu ka go-a waa niyeysatay mana qubaysan waagiya ku beriyey iyadoo xalay niyeysatay laakiin aan qubaysan dhib male waa qubaysane waa soomi xaafid ibnu xajar fatxubaarigu ku sheegay iclaamku ku sheegay ibnu muraqin taqyudiin ibnu daqiiq ulciidna wuxuu ku sheegay ixkaam lexkaam الحديث الرابع وثمانون حديث كسديتا يا بعد المئة رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي نبي كوري صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال النبي وغيري من نسي قفكي هالماما والحال نهالماما هو أصاب صائب سومي قفكي هالماما أصاب صوما أو فأكل وحدنا أو شرب أموح أباه falyutima ha dhammaystirto sawmow sawmkiisa ha dhammaystirto fa innamaa wax kale maahan acamahu llaahu allaa quudiyey wa saqaahu allaa waraabiyey qofkii asagoo sooman ishalmaama oo cunto ka dherga ama xoogaa ka cun ama biyo caba ilaahay baa quudiyey ilaahay baa cabitaankiisii soomku ka jaymaha iska dhammaystirto laakiin waxaa muhiim ah hal arrin haddii adoo wada aada xasuusato afka qadarka ku jira waa inaad tufto haddaad markaas laqdo jugsida khalaas waa ja maxaa yeele adoo xasuusanaad wax adoo xasuusanaad wax cunto waxaa la rabaa in qof digtoonaad eheed oo soonka ilaashana mar alla marka xasuusato tuuf inaad tidhaahdo inta afka ku jirta khalaas haddaad dheragtay day meel dhexe kuu marayda waxba kama alaabo ajar xataa kaa nuqsaami maa wax ajra kaa nuqsaanma ilaahay baa ku quudiyey masaladaas waa in lagu baraarogo mas'alo kale adiga haddaad aragto qof soomanoo wax cunaay ama wax cabaad ma u sheegi se waxaa leedahay uga aamus allah ka dharjiyey maya waxaad leedahay horta maalin ramadaan qof aan cudurdaar lahayn inuu wax cunaa sharciga xay ku tahay ma munkara mise waa macruuf waa munkar adiga marka munkaraad aragta من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه واجب adiga waxa ku ah inaad ka joojido tiraado walaalnimadan soo maray tartiib ma soo marin niya farxaa dhacay tuf iska waxa la yiri qofku shayga uu sameeyna waxa dhici karta inuu ku dambaabin laakiin uu munkar yahay waa badan yihiin tusaale hadda laba caruur oo saqiirah isdilaydaad arag inay isdilaan ma munkara mase waa macruuf waa munkar weliba dembi weyn oo kabiira wa laakiin ayaga dembi loo qorima maxaa yaele waa macduuliin ayaga waa saqiiro qof alla qofka arka waajib waxaa ku ah inuu kala celiyo hadduusan kala celin waa ku dambaaba ayagu marka ma dambaabay lakin waa munkar isdiriddu soo ma jeedi waa munkar isdiriddu marka shaygu inuu munkar yahay iyo qofka in dembi loo qoraa mar walba iskuma xirno maraa shaygii munkar yahay qofkii samayna wax dembiya loo qorima labadaa saqiiroos dilaydaa ka mid a qofkaan halmaamay ramadaan in maalin ramadaan qofaan cudurdaar lahayn wax cunaa waa munkar laakiin isaga dembi loo qori maa cudurdaaru haysta maxayna waa halmaansanyi waxaa ku qumay waxaa la yidhahdaa mawaanicu takliif wax takliifkii ka saara waa naasi waa halmaansanya waa aayaddii quran rabbana laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa saxiix muslimka waxaa ku sugan qaala allahu qad facaltu ilahay wuxuu ihi waa idinka yeela haddaad halmaantaan idiin qaban ma marka waa lagu baraarujinaa mas'alo kale xadiidku wuxuu sheegay cunto iyo cabitaan waxyaalaha lagu afuraana waa badan yihiin hadduu wax kaleeta sameeyo ka waran qofkii soomanaa waa isku mid waa isku mid oo maxaa u daliil ah xaakimaa wariyey min xadiisi abi hurayra nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam man afdara fii ramadaan naasiya qofkii afura ramadaan isagoo ishalmaansan wuxuu rabaa ku afur man afdara uu yidhi qof alla qofkii la yimaado wax lagu afuro ramadaanka isagoo halmaansan falaa qadaa'a calayhi qalla korkiisa ma ahaanin walaa kafaarata kafaarana korkiisa ma ahaanin waa cadiya xadiisu soo maaha kanaada ka caddaan badan xaafid ibnu xajarna buluqulmaraamka wuxuu ku yidhi waa xadiis saxiix xadiiskaas xadiisku waa saxiix marka wax dushiisa marka jimaac iyo soo gelaya wax walbaa soo gelaya oo lagu afuro inkastoo culammada gobol yidhahdeen qofku inta ishalmaamo jimaac inuu galaa waa arrin baciid laakiin sharcigaa ka weyn wax walba sharcigaa ka weyn الحديث الخامس والثمانون بعد المئة حديث كسديتن يشري بقول كقبا رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم يا وريين عن أبي هريرة كوريين رضي الله عنه قال أبو هريرة وغيري baynamaa waqti naxnu annagu juluusun kuwa fafadhiyo aan nahay cinda nebiyi nabiga agtiisa sala allahu calayh wasalam id waqtigaas jaa-ahu rajulun ninaa nabiga u yimid annagoo nabiga ag fadhinna aanin u yimid fa qaala wuxuu idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow halagto anugu waa halaagsamay anugu waa halaagsamay qof dembi cadaab lagu gala sameeyey waa halaagsamay qofkaas dembi oo naar geynayo qofka qofkii sameeyey waa halaagsamay markuu saas yidhi qaala nabigu wuxuu ihi wamaa ahlakaka maxaa ku halaagay qaala wuxuu idhi waqactu cala mra'atii xaaskaygiiyaan ku dhacay walxaal ana aniga saa'imun aan soomana waxyaalaha laga xishoodo waa la sarbeebaa ee afka laguma ballaariyo xaaskaygiiyaan ku dhacay uu yidhi saasu markaa sidaas wey sida saxda waxyaalaha laga xishoodo afka laguma ballaariye waa la sarbeebaa marka wuu sarbeebay sooma jeedin wuu sarbeebay waa dul maray marka wuxuu yidhi waqactu waa ku dhacay calamraati xaaskaygii walxaalan ku dhacay ana aniga saa'imun aan soomanahay wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa asabtu waan asiibay ahli xaaskaygii fii ramadaana ramadaan dhexdiisa marka waxaa halkaas caddaatay maalin ramadaan ayagoon cudurdaar lahayn ninka iyo xaaskiisa isku galmooda waa halaagsameen waxay la yimaadeen dembi halaag ah oo cadaab keenaya waa xaaraan waa kabiira waa dembi halaag ah nabigu ma dhihin ma aadan halaagsamin waa qiray nabigu inay halaagsameen waa halaag gabadhana waa ka xaaraan inay ninkeeda ku adeecdo ramadaan ayagoon cudurdaar labadoodu isla lahayn waxaa dhici karta ramadaan inay tahay labadooda cudurdaar ay isla leeyihiin oo say ku dhacayda ee waa musaafiriinba i labadoodu waa musaafiriin labadoodu ilaah isku baneeyey marka waa iska afurayeen waxay niyaysanayeen in ilaahay u ogolaaday musaafiriin afuro niyadaasay ku afurayeen waxaa dhici karta iyagoo gurigoodii jooga labadooduba inay cudurdaar leeyihiin hoosay ku dhacday xalaa qandha mirta qandha xala mirta xanuun adagaa qabtay macnaha xumadaa qabatay waagaa beryay iyagoo xanuunsan barqadii iska ladnaadeen inta u afureen waa jiranayn mog barqadii waa iska ladnaadeen duurkiina way isku baahdeen ee haddee ruqsay haystaane a haddana si kaley ku dhici kartaa halle si kaley ku dhici kartaa si kale laakiin tan waa waa naadir midtaan dambe waxay tahay gabadhu dhiigga caadaday qabtay gurigeeday joogtay ninkuna safaruu ku maqnaa gabadha dhiiggii barqadiyu ka go fiiri barqadiyu ka go-ay sharciyay ku afurtay gabadhaas maba u banaana inay soonto iyadu barqadiyu ka go duhurkiiyaa ninkii safar ka yimi asaguna saakuu safar isagoo u soo afuray isagoo soomanayn ilaa sharciyuu haystaa labadoodiiba sharcigay ku afureen waa isku xalaal marka ayadoon cudurdaaryadaas aan sheegnay ama sidaasoo kale wixii sharcigu caddeeyey aan ahayn inay isku galmoodaan waa xaaraan waa dembi kabiira naaray ku gelayaan inay gabadhu ku adeecdana maahan ninkana inuu dalbado maahan waa arrin halaaga waxaana ku waajibaya kafaaratulcudmaa kafaaradii weynanka badneed aa waajibayda maalinkii in lasoo qalleeyana waa waajib faqaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam hal tajidu mahelay ma helaysaa raqabatan qoor ad qoor ma helayda qoor raqabatan qoor qoorta waxaa loola jeeda addoon ama mudakaraada ama mucanafaada hal tajidu ma helaydaa raqabatan qoor qoortaasoo tuctiquha aada xoraydo addoon aada xoraydo ma heli kartaa ama haddaad la milki u leedahay ama waa soo gadee ma heli kartaa qaala wuxuu yidhi ninkii laa ma heli karo nin faqiir ahu ahaa marka halkaas maxaa ku tustay kafaarada waa tartiib miduu rabo qofku ma samayn kara waa kala horayda waxaa ugu horeeya oo ninkii maalin ramadaan xaaskiisu ku dhacay haddee ninka xaaraan ku dhacayna waa ka sii daran yahi ogow waa ka sii daran yahi waa ku waajibayda asagana marka waxaa ugu horeeyo ku waajibaa waa addoon inuu xoreeyo hadduu addoonka awoodi waayo markaas tilaabta ku xigta u qaada marka qaala nabigu wuxuu yidhi fa hal tastadiicu ma awoodaa an tasuma inaad soomto shahrayni laba bilood labada biloodoo mutataabicayni isku xigxiga laba biloodoo isku xigta ma soomi karto hal maalin uu adkaysan waaya u laba bilood sooma ma awoodo kama soo ma jeedin qaala wuxuu uhi laa ma awoodo laba bilood warkood ba iga da la maalin ramadaanba adkaysan waaye markaa hal maalinoo ramadaana qofkaa furo addoon awoodi waayo laba ku laba bilooda ku waajibi oo isku xigta laakiin hadduusan awoodin hadde sharcigu ma saarayo wuxuusan awoodin qaala ninkii wuxuu yidhi laa ma awoodo laba bilood qaala nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam fahal tajidu ma helaydaa fahal tajidu ma helaydaa iطcaama sitiina miskiina lixdan miskiin quudintood oo waxaad ku quudida ma haydaa kiiba hal mud a la siina hal mud a kiiba la siina waa lixdanna hal qof lama sii karo toban lama sii karo lixdan kala duwana la siina kafaaradan marka waxaa la ihahdaa tartiib waa kala horayda qofku miduu doono iskama samayn karo koow addoonaa ku waajiba hadduu awoodo wax kale kama ansaxayo hadduu addoon awoodi waayana laba biloodaa ku waajiba hadduu awoodo wax kale kama ansaxayo hadduu laba bilood awoodi waayana lixdan miskiin inuu quudiyo qaala nig wuxuu yidhi laa ma awoodo lixdanna inaan quudiyo qoys faqiir hay ahaayeen markaa hadduusan awoodin ka dhici meehe qoortiisay saarnaane markuu awooduuna iska bixina xadiiska qaybtiisa dambe fiiri ma awooduu yidhi qaala wuxuu yidhi qaala waxaa dhah abu hurayra fasakata nebiyu nabigu waa aamusay sala allahu calayh wasalam hadday ka dhacday nabigu wuxuu dhihi laha waa kaa dhacday ma dhihin waa aamusay sala allahu calayh wasalam fasakata nebiyu nabigu waa aamusay sala allahu calayh wasalam fabaynaa waqti naxnu annagu calaa daalika sidaas aan ku sugan nahay mar sidaas aan ku sugan nahay utiye nebiyu nabiga waxaa loola yimi sala allahu calayh wasalam bicaraqin dembiil dembiishaasoo fiihi dhexdiisa tamrun timir ay ku sugan tahay waalcaraqu caraqa lagu sheegaa almigtalu waa dembiisha dembiil oo timir ay ku jirto shan iyo toban saac aa ku jirtay shan iyo toban saacna waa lixdan mud lixdan mud wey waa intii laga rabay alla keena qaala nabi wuxuu uhi ayna saa'ilu aawa ninkii masaladay weydiinaayo aawa ninkii mas'aladay weydiinaayo aa nabigu yidhi sala allahu alay slam qaala wuxuu uhi ana way aniga qaala wuxuu uhi khud qaado haadaa dacaamkan fatasadaq bii sadaqee waa kan anaa kaa bixinaaye anaa kafaaradii kaa bixina nabigu naxariis socotuwa waxay yidhahdeen xadiiskan muxuu tusaa wuxuu tusayaa qofka hadduu dembaabo qofkii uu isleeyahay dembiga qaabad uga baxdo oo aad dembiga ciqaabkiisa uga badbaaduu kuu sheegaa dembiga waa u sheegi karaa laakiin qof kale lama ogola inuu sheego waa mamnuuc qofku inta dembi ku dhaco inu dadka iskaga sheekeeyo waa dembi kale markuu qof u sheegaba waa dembi kale haddaad dembabood ilaahay caasido dadka loogama sheekeeyo hal qofaad u sheegi karta waa qofke qof aad isleedahay wuxuu kuu sheegaa dembiga ciqaabkiisa saad uga badbaadi lahayd ilaa ninkaa muxuu nabigu usoo doonay sala allahu alay wasalam waa dembiga uu galay ciqaabkiisa qaabkii uga badbaadi lahay inuu nabigu ka qaato nabiguna waa ka hel marka qofkaas bisaa dembiga u sheegi karta tan kaleeto xadiiska maxaa laga qaatay qof dembaabay hadduu kuu yimaado oo wax aad la yaabto kuu sheego lama canaanto walama yaabo cunfi laguma sameeyo diinka alla waa naxariise diinka alla loo sheega hadda ninkaas fiiri nabigu ma ma caayin ma dilin ma ciqaabin si naxariis wax ugu sheega bal isagiyaa marka dambe raashinka ka bixina diinku waa nuucas laakiin qof dhanoo culumaa oo inta loo yimid la yidhi sidaasaa jirta waa maxaad ku hadlaya u yidhi ee hadda dabiib wax daweeye maahan kaasu nabigu wuxuu ahaa dabiib ummadda daweeye marka raxmad inuu yaha la rabaa qofka diinta ka tag ka jawaabaya raxmad oo uu ogaado qofkan dembi kasta waa dhici karta inuu ku dhaco soo maaha marba hadduu asagii socdo oo uu leeyahay dembiga insaan uga badbaadaa lama caayo lama canaanto waxaa loo sheegaa dariiqa xaqa bis dariiqa xaqaa loo sheega nabigu wuxuu yidhi hoo sadaqee anaa kaa bixinaa faqaale rajulu ninkii marka fiiriya nabigu naxariis badana nabigu raxmadu ahaa ninkaas markuu yimid riwaayadaha gabal waxay sheegayaan inuu ordaayey inuu timaha rifaayey inuu muruga ka muuqatay nin walwalsan oo walbahaarsan uu ahaa hore musiibaa igu dhacday leh markii dambena inuuba raashin meesha ka qaato damc ka gab waana ka qaatayba bal fiiriya nabigu naxariistiisa sala allahu calay wasalam raxmadu ahaa nabigu ninkii dhammaayo gubanayey oo murugsanaa markii dambe raashinu garabka ka saartay meesha oo caruurtii u geysanayo fiiri nabigu markuu yidhi sadaqee faqaala rajulu wuxuu yidhi calaa afqara mini jaarmajruurka ficilku ku tacalluqay soo qadar atasadaqu ma waxaan ku sadaqaysanaa calaa afqara mini calaa shaksin amase calaa ahli beytin qoys afqara ka fakri badan mini aniga ma shaksiga fakri badanaa jira oo siina ha magaaladan madiine annagaa ugu fakir ugu fakirsan qoyska iyagu saas weyi calaa afqara atasadaqu ma waxaan ku sadaqaysanaa calaa afqara calaa shaksin qof shaksigoo afqara mini aniga iga fakri badan yaa rasuulallah waaba dhaartay ninkii qofka u bana u bannaanta iyadoon la dhaarsan marmar inuu dhaarto laakiin uu iska badiya lama rabo fa wallah uu yidhi ninkii ilaahay baan ku dhaartay maa bayna laabatayha madiine labadeeda shiila gaduud laabataynka xadiiska waa kana ruwaadda noo fasirayaan laabatayn yuriiddu wuxuu ula jeedaa alxaratayn labada shiila madow magaalada dhinaca oo bari iyo galbeeda waxaa ka xiga laba meelood oo dhagxaan madmadow leh dhagxaan madmadow dhagxaanta madmadooba weeye xaradu marka labada shiila madow inta u dhaxayda waa magaaladii oo dhan bari iyo galbeed ila qorax ka soo dha iyo qorax dhacay ka xigaan magaalada labada shiila madow dhexdooda kuma sugna ahlu beytin qoys qoyskaasoo afqaru ka fakri badan min ahli beyti qoyskayga ilaahay baan ugu dhaaranay inuusan ku jirin magaalada dhan ba annagaa ugu faqiirsan yaa la siinaya sadaqada oon annaga ahayn fa wallaahi allan ku dhaartuu yidhi maa bayna laabatayha magaalada labadeeda shiila madow yuriiddu wuxuu ula jeedaa alxaratayn labada shiila madow ahlu beytin qoys kuma sugna qoyskaasoo afqaru ka faqri badan min ahli beyti qoyskayga fa daxika rasuululahi rasuulka alla waa qoslay sala la ninka xaaladiisu sida isku bedeshay ninkii ordaayey madaxa rifaayey waa khasaaray lahaa waa halaagsamay dhahayey iyo haddeer iyo raashin inuu rabo isagii nabiga sid ninka isku bedeleen nabiga waxaa la yidhi sala allahu calayh wasalam qosolkiisa ugu badan wuxuu ahaa dhoolla caddayn laakiin xadiidkan midkuu sheegaya maaha dhoolla caddayn ilaa gowska nabigu muuqduu qosol waana dhici jirtay nabiga xaafidku sidaasaa riwaayada kusoo arortiy ilaa gowska uu muuqday markaa qosolka marmarta ah dhib ma leh xadiiskaanaana u deliilaya xadiis badan marmar laakiin qosolka badan oo joogtada qalbi angeg ayuu keenaa qalbi qalaylu keenaa mana fiicna nabiga qosolkiisa ugu badan dhoolla caddayn laakiin marmar way dhici jirta ilaa gowsku inuu muuqdo kanaana ka mid ahaaba kanaaba ka mid ahaaba kanaa ka mid ahaa marka ninka xaaladiisii sida ay isku bedeshay taasuna nabigu ku qoslay sala allahu calayh wasalam fadaxika wuu qoslay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam xataa beded ilaa ay muuqatay anyaamuhu miciyihiisa lafdigaan miciyahu le laakiin xaafid wuxuu leeyahay ilaa gowsahana waa suganta ilaa miciyihiisu ay muuqdeen uma qaala nabigu wuxuu yidhi adcimhu cuntadan ku quudi ahlaka eelkaaga ku quudi qaado adu soo siiso eelkaaga fiiriya marka ninka raashinu ka qaatay eelka qoyskii u geystay marka nabiga raxmad ilaahay soo diray u ahaa marka culammadu qaar waxay yidhahdeen aawa kafaaradii kafaaradii aawa halkay ku dhammaatay ninkii ilaa hadda raashinka isaga iska cunay culummada jumhuurtu waxay leeyihin waa ay saaran tahay marka nabiguna wau sheegay inay saaran tahay markuu helu iska bixina hadda qoyskiyaaba kataraba qoyskiyaa hadda la quudina hadda qoyskiyaaba wax la siiya lala-y marka waa lagu leeyahay qaarna waxay yidhaahdeen waa awoodi waayo waa ka dhacda qaar kale waxay yidhaahdeen maya maadaama nabigu ka bixiyey haddii qofkaanu inta awoodi waayo qof kale ka bixiyo isaga waa la sii kara waana xadiiska sida ugu cad xadiiskaba saasaa ugu cad xadiiska saasaa ka muuqata ilaa war markaad hesho iska bixi nabigu mar marka kafaaradii nabigaa baxshay sala allahu calay wasalam asaguna qoys aad u tabarya maadaama uu ahaa asaga qoyskiisaaba la siiyey culummada gobolna saasay mane calaa kulli xaal jumhuurtu waxay qabaan un kafaarada haddaad awoodi weydo waa lagugu leeyahay markaad awoodaadna iska baxeen ee kaa dhicime waana sida xadiiska ka muuqato sababtoo ah hadday ka dhacayda markii koowaad uu yidhi waxba ma awooday ka dhicile kadibna inay lagu leeyaha waa ka nabigu yidhi kaala iska bixi waxaan qaadeen xadiidka waxaa laga qaatay oo kale sida riwaayadaha gobol ku soo arooray maalinna waa qallaynaa kafaaradana waa bixina ma ahan kafaaro keliya maxaa yeelay sida xaafidkuu sheegay riwaayadaha gobol waxaa soo arooray waqdi yowman makaanahu maalin qalle maalinkii booskiisa waqdi yowman makaanahu marka maalinkiina waa la qallaynaa gabadhi aawe gabadha iyada kafaarana lagu leeyahay ninkii la aragi culammadu waa isu khilaafeen laakiin qowlka raajixa cinda shaaficiyana raajixa ah waana sida daliil ahaan u raajixa eh kafaaro gabadha laguma laha ama ayada ha la qasbo ama raalli ha noqo kaliya waxaa kala duwan hadday ayada la qasbana dembi ma leh haddii aan la qasbino iyadu adeecdayna waa ku dambaabee halaagay ku dhacda oo naaray shaqaysa maxaa yaele uma bannaana inay adeecdo markaas oo kale laakiin kafaaro laguma leh sababtu maxay tahay loo leeyahay saas waxaa loo leeyahay nabigaa sheegi lah ila nabiga waa u sheegay inuu xaaskiisi ninkaanu ku dhacay nabiguna ma dhihin sala allahu alay wasalam xaaskii u sheeg ayadana kafaaraha iska bixno ma dhihin xukunkana waktiga uu taagan yahay nabigu dib uma dhigo oo qaacidadu waxay tahay ta'khiiru bayaan can waqti اlxaajati laa yajuusu fii xaqihi ijmaacan culummadu waxay ku ijmaaceen mas'alada marka loo baahan yahay caddaynteeda in dib loo dhigaa nabiga xaaraanay ka ahay ilaa isaga dhanba alla wuxuu usoo diray inuu caddeeye marka haddii gabadhaas kafaara lagu leeyahay nebi moxamedaa cadday lahaa sala allahu calayh wasalam waxba laguma le toobadkeena laga rabaa waa dambowday waa inay toobad keento marka horena waa in loo sii sheego la yidhahdo waa kaa xaaraan arrintaas oo kale iska ilaali baabu sawmi fi safari waqayri baabu sawmi haadaan midkaanu baabu sawmi waa soomkii baabkiisa iyo waqayrihi soom qayrkiisa baabu sawmi haadaakanu baabu sawmi waa soomkii baabkiisii fi safari safarka lagu soomo iyo waqayrihi soom qayrkiisba baabku wuxuu ka hadlaa safarka in lagu soomi karo waxa uu kaloo ka hadlaa in axkaam kaluu ka hadlaa baabkan oo ah maalan ramadaankii tegey in la qalleeyo iyo qof dhintay oo soon lagu lahaa sidii laga yeeli lahaa iyo afurka in la dedejiyo iyo wisaal iyo marka baabu sawmi fi safari waqayri ilaahi waa alla naxariis badan qofka jiran iyo qofka musaafirka ilaahay wuxuu rugso u siiyey inay inta iska afuraan maalmo kale qalleeyaan faman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin uqara qofkii jireen ama musaafir ah oo afura maalmihii uu afuray maalmo la tira eh dib ha ka qalleeyo ha ka qalleeya maalmo kale la yiriye ma u bannaan tahay inuu qofkii jiranaa iska soomo ta adkaysto ma u bannaanta haddaysan naftiisu khatar ahayn qofkii musaafirka ma u bannaanta inuu isagoo musaafira soomo haa waa u bannaanta yaa u fadli badan inuu soomiyo inuu afuro midii u fudayd badana u fadli badan yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay fudaydku idinla raba culays idin lama rabo alla leey marka tii ufl waxaa jira qofka mar safarka wax dhiba dareemi maa laakiin hadduu afuro hadhow qallada dadkiioo afuran inuu qalleeyo waa dhibi karta marka soonkaba waxaa u fududba inuu ramadaanka soomo isagoo musaafira kaasoo kale waxaa u ajir badan inuu safarka ku soomo qofna safarkiisu waa dhib badan yahy waxaa u fudud inuu hadhow qalleeyo qofkaasna waxaa u ajar badan inta afuro inuu hadhow qalleeyo marka midda u fududa u ajar badan الحديث سادس وثمانون بعد المئة رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم كوريا عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو حمزة بن عمر الأسلمي وسحابي جليل آه سحابي جليل وحل أبو صالح حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمي وسحابي جليل آه wuxuu dhintay lixdan iyo kowdii hijriyada lixdan iyo kowdii hijriyada ayuu dhintay abu saalix xamse ibnu camar ibni cuwaymir ibn alxaaris alaslami saxaabigaas la yidhahdo xamse ibni camar alaslami qaala wuxuu ku yidhi linebiy nabiga sala allahu calayh wasalam a asuumu fi safari safarka dhexdiisa ma ku soomaa uu yidhi xadiidkuna sababuu lahaa oo wuxuu sida abu daawuudka ku sugan wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo aniga gaadiidaan ku shaqaystaa gaadiidkii dadan ka kirayna dadkii waa safar bishaanaa igu dhalanee anigii oo shaqaynaya marka anigana nin xoog lahaan ahay oo haddaan soomo aan dhibtoonayn ma rasuulka allow ma soomi karaa saas uu rasuulka allow ma soomi karaa aasuumu ma ku soomaa fi safari wa kaana wuxuuna ahaa kaiira siyaam mid soom badana soonka sunnada badyana waa ahaa saxaabigaaba wa kaana wuxuu ahaa kaiira siyaam mid soom badan ayuu ahaa oo soonka sunnada aad u badyana waa ahaa aad u badya lafdigaas ah wa kaana kaiira siyaam bukhaariga keliya wariye muslimma wariye faqaala wuxuu yidhi nabigu in shiita haddaad rabto fasum soom wain shiita haddaad rabtana fa afdir afur xadiis marka waa cad yahay qofka ramadaanka hadduu safro khiyaaru leeyahy hadduu rabana waa soomaa hadduu rabana waa afuraa waxaana waajir badan midii u fudud yuriidu اllaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra alxadiiثu saabic waamaanuuna bacda almia xadiidka siddeetan iyo toddoba iyo boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim can anas bni maalikin bukhaariyo muslima ka wariyeen anas ibni maalik radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi anas kunnaa waxaan ahay nusaafiru kuwa safraa maca nebi nebiga la jirhkiisa sala allahu calay wasalam nabiga annagoo la socnaan safri jirnay falam yacib ma eebayn assaa'imu midka sooman calalmuftiri midka afuray dadka gabalna waa afureen gabalna waa soomeen qofka marka soomanu midka afuray ma ceebaynay maalin ramadaanaad cunay ma dhehayn walalmufdiru midka afurayna cala saa'imi midka sooman ceebay may oo dhihi may midka afurano midka sooman maxaad ruqsada ilaahay uga tagtay haa waa ruqse ma dhahayn marka labaduba inay bannaan yihin xadiisku daliil u yahy alxadiidu haamin waamaanuuna bacda almia xadiiska siddeetan iyo siddeedee boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari muslimaa ka wariyeen can abi dardaa radia allaahu canhu qaala abu dardaa wuxuu yidhi kharajnaa waa baxnay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam fii shahri ramadaanaan baxnay bukhaariga kuma taallo fii shahri ramadaan muslim kaliyahay ku taal fii xarin kuraylaan ku baxnay kuraylkoo shadiidin adag xataa in kaana xataa inahu xataa inahu shaaniye xataa in kaana inahu shaaniye kaana axadunaa qof naga mida wuxuu ahaa layadacu mid saara yadow gacantiisa calaa raasi madaxiisa kulaylku wuxuu gaaray qofkii aan haysan madaxa wuxuu saarto gacantu saara qoraxdu gacanta iska xijina xataa inhu xataa in kaana xataa inahu shaaniye kaana axadunaa qof naga mida wuxuu ahaa layadacu yadow gacantiisa mid saara calaa raasi madaxiisa min shiddati alxari kulaylka darnaantiisa daraaddeed wamaa fiina nuguma sugnayn dhexdayada saa'imun qof sooman ilaa rasuululahi rasuulka alla maahanay sala allahu calayh wasalam iyo wa cabdullaahi bnu rawaaxa saxaabiga leer cabdullahi bnu rawaaxa marka waxay ku tusaydaa nabiga daacada siduu xoogga ugu lahaa cabdullahi bnu rawaaxana ammaan weynay u tahay wuxuu tusaa musaafirka qofkii rabaana waa sooma ramadaanka kii rabaana waa afura kii rabaana waa afura kii rabaana waa iska afura alxadiiu taasic waamaanuuna bacda almia xadiiska siddeetan iyo sagaalee boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim can jaabir bni cabdillaah bukhaariyo muslima ka wariyeen can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka allah wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama fii safarin mid safar ku sugan fa ra'aa wuxuu arkay rasuulku zixaaman cidhiiri dad meel isku cidhiiriyayuu arkay wa rajulan ninna wuu arkay ninkoo qad dullila dallad loo samaynaa caleyh korkiisa nin meel ku dhacay oo dadku hoos u samaynayaan dallad loo samayna ninkaasoo qad dullila dallad loo sameeyey caleyh korkiisa fa qaala nabigu wuxuu idhi maa haadaa ninkaanu muxuu yahy fa qaaluu waxay yidhahdeen saa'imu waa nin sooman kulaylkaa darnaa waa dhacay meeluu ku dhacay qaala nabigu wuxuu uhi laysa min albiri daacada ka mid ma ahaan asiyaamu in lagu soomo fi safari safar in lagu soomaa daacama hadeer sow sooma anaan ogaan nabigu inuu ku soomay sow saxaabada inay ku soomeen sooma anaan ogaan xadiidkan maxaa lagu fasiraa waa in la jamciyo axaadiista soonka nuucaana oo qofku uusan awoodin daacama saasaa lagu fasira wasfigiisaa khasisa marka xadiidkan cumuumkiisu wuxuu noqonaa biwasfi qof kasta oo soonka ku dhibtooda ee nuucaasoo kale noqdo soonkiisa ajarka helima marka soonka aan daacad ahayn waa midkaas haddii qofku markuu musaafir yahay uu ku dhibtoona waa inuu afuro oo usan soomin wa fii lafdi waxaa ku sugnaa limuslimin lafdi oo muslimka waxaa ku sugan calaykum laazima biruksati illaahi ilaahay ruksadiisa allatii ruksadii rakasa lakum uu idiin rugseeyey الحديث تسعون بعد المئة حديث كسقاشر يبغل كقبل رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك بخاري ومسلم كوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس وقيري كنا وحنا هين مع النبي النبي قال لجيركي صلى الله عليه وسلم نبي قال لسعني في سفر سفر فمنا وحنا قمدها الصائم قف صوما ومنا وحنا قمدها المفدر من أفران قال وقيري فنزلنا وادقنا منزلا مال fii yowmin maalinaan degnay maalinkoo xaarin kulayl badan wa agarunaa badanka wa agarunaa qofka noogu badan villan hoos qof hoos heli kara qofka ugu badan saaxibulkisaa waa qofka go' haysta wax kale lama heli qofka noogu ran waa qofka go' haysta wa minaa waxaa naga mid ahaa man gabal yataqi shamsa qoraxda iskaga ilaalinaa biyadii gacantiisa qaala wuxuu yidhi anas fa saqada waa daateen assuwaamu dadkii soomana waa daateen soonkii waa wadi waayo waa dhaceen ayagiioo soomanay dhaceen wa qaama way istaageen almufdiruuna dadkii afurnaa fa darabuu waxay sameeyeen alabniyata dhisasyaalkii teendhooyinay dadkii u dhiseen wa qaama way istaageen almufdiruuna dadkii afurnaa fa darabuu waxay yeeleen alabniyata dhisasyaal wa saqow way waraabiyeen alkhikaaba gaadiidkiina way waraabiyeen gaadiidkii la watayna waa ay waraabiyeen gaadiidkii la watayna waa waraabiyeen dadkiina waxay u dhiseen meelo ay harsadaan kuwii soomanaana meelay ku dhaceen fa qaala rasuululaahi wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam dahaba waa ay la tageen almufdiruuna dadkii afurnaa alyowma maanta biljri ajar maanta dadka sooman ajar ma helin ajar waxaa qaatay kuwa afuray maxaa yeelay kuwii soomana waa dhaceen soo maa soonka noocaasana biriba ma adoo musaafira haddaad dhacdo soonkaasu kii lagu amray ma laakiin inta afureena dadkii kale dadka anficeen wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allah wslam wbaarak ala nabina